kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waxaa ka mid ah shir looga hadlayay xakamaynta hubka oo muddo laba cishaa ka socday muqdisho oo lasoo gebagabeeyey guddiga doorashada hirshabeelle oo maanta doortay guddoomiye cusub wafdi wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan koonfur galbeed oo maanta gaaray degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha somalilan oo safar ku jooga dalka maraykanka oo kulan la qaatay jaaliyadda somalilan ee ku dhaqan waddankaas xaalad adag oo dhinaca nolosha ah ayaa ka jirta deegaano ka tirsan gobolka gado sirdoonka reer galbeedka oo basaas ayaa waxaa ka guuxaya maskaxda madaxweyne putin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
isbaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa axad taariikhduna ay tahay labaatanka bisha saddexaad sannada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir socday laba maalmood oo looga hadlayay maamulka iyo xakameynta hubka iyo rasaasta shirkaas oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ee madaxtooyada soomaaliya una dhexeeyey dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada iyo saaxiibada soomaaliya ka taageera dhanka amniga taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeye guuto odowaa yuusuf raage oo ka hadlay shirkaas ayaa sheegay in dowladdu ay ku dadaaleyso in ay xakameyso hubka iyadoona uu sheegay in dowladdu ay haatan qorsheyneyso diiwaangelinta hubka iyo rasaasta
runtii waxaan aad iyo aada ugu faraxsannahay in aan maantay aan halkan xafladdan aan goobjoog ka ahaano oo runtii aan isleeyahay waxay aad iyo aada muhiim ugu tahay arrimaha maamulka iyo maareynta hubka ee soo gala dalka soomaaliya waxaan isleeyahay runtii waa shir waktigii ku habboone dhacay waana shir aad iyo aad runtii muhiim u ah anagoo og muhiimadda hubka uu leeyahay dhismaha dowladnimada iyo dhismaha ciidamada qaybahooda kala duwan marka waxaan uga mahad celinayaa xafiiska amniga qaranka iyo dhammaan xubnihii soo agaasimay shirkan inuu qabsoomo runtii sidaan la soconno arrimaha hubka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan hay-adaha amniga soomaaliya muddooyinka ugu dambeeya runtii waxay ka gaareen horumaro fiican marka aan ka hadlayo magaca ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan runtii aan waqti badan ku bixinay oo aan awooddeenna iyo aragtideenna iyo aqligeenna aan isugu geynay sidii aan u maarayn lahaynay u xakamayn lahaynay una xafidi lahaynay hubka soo gala ee gacanta ee dowladda soomaaliya annagoo og runtii kuna baraarugsan halista iyo dhibaatada uu keeni karayo hubku iyo bulshada soomaaliyeed ee dhibka loogu geysan karo maadaamaan aan ognahay dalkan inay ka dagaalamayaan ururo argagixiso oo halistooda leh ee si kasta oo ay ku heli karaanna isku dayaya inay helaan waxay ku dhibaateeyaan bulshada soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii wuxuu diyaariyey habraacyo lagu maamulaayo ama lagu xakameynaayo hubka iyo rasaasta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo la marsiiyo golaha wasiirada aaminsannahayna runtii inuu arrimaha maamulka hubka uu adkaynaayo isla sidaasna haddana intaa kuma eko weli waxaan ka shaqaynaynaa inaan hormarino oo aan horumarin ku samayno muxuu ahay ii sheegay xakamaynta hubka iyo maamulkiisaba inaan muxuu ahay aan aan aan hormarino ayaan mar walba ku taagannahay runtii waxaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo hadda wadaa system casri ah oo aan ka shaqaynayno dhammaan hubka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada kale ee dowlad goboleedyada ee laftirkoodu muxuu ahay ii sheegay ayagana aan ognahay inay ciidamadu ay la howlgelayaan una baahan yihiin dabcan hubka ciidanku u baahan yahan hub la mid ah ayagana sidii ay muxuu ahay ii sheegay systemkaas aan arrimaha diiwaangelinta hubka aan uga shaqayn lahaynay awooddeenna iyo aqligeenna ayaan isugu gey doonaa insha allahu tacaala waana wadnaa waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dowladaha saaxiibada ah ee runtii arrimahan soomaaliya especially arrimaha hubka ee taageerada ku bixiya ee maanta halkaa nala fadhiya waxaan leeyahay aad iyo aad ood mahadsan tihiin dabcan runtii taas waxay qayb ka noqon doontaa ama saacidi doontaa amniga soomaaliya sidoo kalena waxay in aan xakamayno hubka ama aan maamulka hubka fadhiisinno waxay waddada u xaari doontaa sidii soomaaliya looga qaadi lahay cunaqabataynta taas oo dibudhac ku ah ee dhismaha ee ciimad- ciidamada qaranka waxaan rabaa inaan halkan fursaddan uga faa'iidaysto dabcan haa dowlada ayaa lacaga ku bixiya Eh, arrimahan waam Eh, hay-ada ayaa la marsiiyaa hay-adahaasna dabcan sidii waxyaabaha qarxa ama waxyaabaha bulshada dhibaatada uga imaan karta ayay u nadiifi lahaayeen iyo in ay dowladda soomaaliya ka caawiyaan sidii ay arrimaha hubka iyo risaasta ay u kaydi laheyd ayaa inta badan dhaqaalaha lagu bixiyaa waxaan rabaa marka hay-adahaas halkan inaan uga faa'iidaysto dabcan dhaqaalaha arrintaas ku baxaya waa in ay noqdaan dhaqaale dabcan ka turjumaya oo oo muxuu ahay ii sheegee lagu dhiso meelo lagu xafidi karo hubka oo aanay noqon keliya dhaqaale ujeeddadoodu tahay in la helo lana qaato
waa taliyaha ciidanka xoogga dalka odowaa yuusuf raage oo ka hadlayay shir socday muddo laba cisho ah oo maanta muqdisho lagu soo gebagabeeyey wafdi wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan koonfur galbeed ayaa maanta gaaray degmada walnaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ibraahim mayow ayaa warkan ka soo diray degmada afgooye
wafdigan oo iskugu jiray xildhibaano iyo wasiir ku-xigeenno ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta soo gaaray degmada wallaweyn oo ka tirsan gobolkan shabeellada hoose mas-uuliyiinta maanta soo gaartay degmada wallaweyn waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenada wasaaradaha maaliyadda caafimaadka waxbarashada gargaarka iyo taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed ujeeddada wafdigan ay u soo gaareen degmada wallaweyn ayaa ah sidii wax loogu qaban lahaa baayaha ka jira degmada wallaweyn oo ay ka jawaabayso dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana degmada ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada wallaweyn oo hogaaminayay guddoomiyaha degmada ismaaciil sheekh abuukar iyo ku-xigeenadiisa ugu horreyn waxaa wafdigan degmada wallaweyn ku soo dhoweeyey afka maamulkana ku hadlayay guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada wallaweyn cabduqani maxamed xasan waxaan xerada buliduugle kusoo dhaweynay eh, eh, wasiiro ku-xigeenno iyo dhowr wasaaradood iyo sidoo kale eh, xildhibaankii deegaanka saciid axmed cali iyo sidoo kale eh, la taliyayaal sare oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale taliyaha daraawiishta koonfur galbeed runtii eh, aadaa ugu faraxsannahay inay maanta soo gaaraan degmada wallaweyn Eh, ujeedkana eh, ay u soo gaareen Eh, sidoo kale waxaa ka mid ah eh, eh, wasiir cabdiliif wasiir ku-xigeenka maaliyadda oo ka mid ah eh, wasiirada deegaanka ku matala eh, koonfur galbeed soomaaliya runtii aada ugu faraxsannahay Eh, ujeedka ay u soo gaareenna eh, eh, arrimihii maalmaha soo laalaabanayay baaqii gudoomiyaha degmada iyo maamulka intiisa kale ay soo jeedinayeen eh, arrimaha abaaraha eh, iyo sidoo kale eh, runtii arrimahaasay u socdaan waanu ku faraxsannahay waxaan idin leenahay soo dhowaada wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdaliif maxamed cabdulaahi iyo xildhibaan saciid axmed cali oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankooda faahfaahin ka bixiyey ujeedka safarka maanta ay ku soo gaareen degmadan runtii safarkeena wuxuu ku aadanaa een, baahiyo jira oo deegaanka ka jira ka jawaabistoodii oo runtii qayladhaantii ka imaaday maamulka degmada iyo guud ahaan een, deegaanka oo ku saabsanayd een, caafimaad darradii ama shubankii ka dilaacay deegaanka een, iyo baahiyo kale oo jiray oo runtii markaasi ay soo gudbiyeen yaa muxuu ahaa safarkeen uu ku aadanaa in laga jawaabo iyo sidoo kale in wasaaradaha muxuu ahaa social serviceska oo nala socda een, inay runtii baahiyooyinka kale jira oo ay dhageystaan een, wixii markaasi wax ka qabad markaasi laga qaban karana inay ka qabtaan oo wixii baahiya degmada ka jira hadday ahaan lahayn eh, abaaro ama hadday ahaan lahayn shuban biyootiyo ama hadday ahaan lahayn biyo yari intaba in baahiyahaas laga jawaabo ayuu safarkeeni u daaran yahay waxaan isleeyahay safarkan waa safarkii ugu cuslaa in xukuumaddii eh, wasaarado kala duwan ka socda in degmo ay gaaraan waxaan isleeyahay waxaa socda hadeertan afar wasaaradood oo ay ku jiraan wasaaradihii arrimaha bulshada u eh, qaabilsanaa Eh, wasiir cabdiliif wasiirkii deegaankan uu qeyb uu ka yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dhammaantood intaas wasaarad waxay u socdaan in baahiyihiinii degmada walen wixii baahi a qabtaan in laga jawaabo wixii hadeertaan anaga fadhigeena ama eh, safarkan gudihiis aan kaga jawaabi karin inaan kaga jawaabno wixii safarkan aan looga jawaabi karinoo hol culus u baahana inaan raboodkeeda aan qaadno oo meesha ugu sareyso la gaarsiin karo inaan gaarsiiyo deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkan shabeellada hoose xilligan waxaa ka jira abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo radiyowga dalsan degmada wallaweyn gobolka shabeellada hoose
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maalmahan ku sugnaa wadankan halkaas kulan la qaatay axmed dool ayaa warkan ka soo diray hargeysa
madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wafdigii uu hogaaminayey ee maalmihii u dambeeyey ku sugnaa dalka maraykanka ayaa kulan la qaatay jahaliyadda reer somalilan ee ku dhaqan dalkaasi waxaana munaasabadaasi ka hadlay safiirka somalilan ee maraykanka bashiir cumar good wasiirada wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta saleebaan yuusuf cali koore arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ganacsiga maxamuud xasan sacad saajin deegaanka shukri xaaji baandaro iyo arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah doctor ciise kayd madaxweyne dadkani halkan waxay caawa u yimaadeen soo buux dhaafiyey iyagoo u qaba hamuun iyo hilow inay maqlaan hadalladiinna idin arkaan idin dhegaystaan ay idinka uriyaan dadkii iyo dalkii somalilan aragtiyaynu kala leenahay afkaar baynu kala leenahay xusbiyada dalka ku jiraynu ku kala jirnaa siyaasadaynu ku kala qaybsannahay halkana imika joogtaan markay dalka maraykan doorasha ka dhacayso maryaha lala kala baxaa dagaalkaa cirka mara dabadeedna maalinta doorashadu ay dhammaato ee madaxweyne soo baxo halkudhaga qudhee la sameeya waxa weeye aynu ummadda maraykan dib ha u midowdo
waxaan idinka rabnaa inaad waddankiina soo maalgashatiin anigu waxbaan ogahayoo inta maalgelisay waddanka weli idinkaa u badan dadkii qurmaha joogay kuwa warshadaha yaryar ka abuuray waddanka kuwa baacmashtariga wada kuwa laysanka had iyo jeer ii soo doontay waxay ka yimaadeen dibadaha markii hore intiina kalena waxaan idin leenahay soo dhowaada waxaan idiin fudayna moogtahay waxaa jiray bromolka louis businessku wax adag buu ahaa markii hore hadda iminka waddanka gudihiisa maayna dibaddaad ka soo abalaagaran kartiin moogtay laysamadii qaranka aanu ka nimid waa mid aad ku naalloon kartaan oo aad ku xisaabtami kartaan oo bays fiican ku fadhiistay hadda oo ummadda reer somalilanna wakhtigii la wada lahaa iyo wakhtigii cid waliba gaaraysay iyo deegaan kastaa wakhtigii uu hadda uu taabanayay faa'iidadiisa la gaadhay maantana waxaan idinku bijaaradaynaya jaamacadda hargeysa boqolkiiba koob iyo konton habluhu weeye inamaduna waa sagaal iyo afartan waxay ku tusaysaa dadaalka dowladda somalilan ay gelisay inay haweenku waxbartaan ay halkaa habluhu soo gaadhaan maanta xafiis walba waad ugu tegaysaa ina shaqaysa waxaad ugu tegaysaa siddeed iyo toban dikrato oo madaxweyne soo saaray ayaanu maanta kuraasida ku fadhina siddeed iyo toban dikrato xukuumaddu inteedu way samayseen baarlamaankaynu ka maqannahay iyo guurtida guurtida awalba dee waxaan u malaynayaa inan bay nagaga jirto inantiina sidii loo riixayay xaajiyadaasina inan baa lagu bedel laakiin halka aynu doonayno inaynu xoogga saara waa baarlamanka
midna waan idin sheegay inaynu ogaano kolley dee dadka anba ila da'day anba iga da'weyn way og yihiin markaynu isticmaalayno kelmadaha dalkeenna aynu kula soo noqonnay cessation maaha maynaan ka go'in dal taas aynu wada fahanno inagoo volunteerly ayaynu dal aynu la shiraagnay dhowr cisho inagoon ka fiirsan oon ka hubsan oon hubsan xornimadeenna marka tii un baynu dib ula soo noqonnay nineteen ninety one kii markaynu aragnay markaynu aragnay inaanay soconahayn gebagabadiina madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa horta waxuuna ku soo koobaya anigu waxaan arkay oo ilaahay mahadiya tacabkii somalilan soo gashay halgamadii kala dambeeyey haddii wixii dhimasho iyo dhaawac iyo laga daaldinka waa loo maraa axmale xorriyad iyo qadarin baa la doonaya inaad hesho inuu qofka kale ama dowladda kale ku qadariso ay ku dhegeysato waxaan anigu maanta goobjoog ilaha iga dhigay oon xanuun wal iyo wax lasoo waray ku hiroobaya dowladdii maraykan oo baarlamaankeeda iyo dowladdeedu leedahay waynu isu baahannahay somaliland maxaynu wada qabsanaa oo xaqiiqa oo maaragtay dee idinba midi ay ka arkayseen qof wal oo somaliland hela halgankiisii
waa hagaag daawadayaal guud ahaan warka habeennimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel